Deegaanka Budhbood ee ka tirsan gobolka Mudug ayaa laga hirgeliyay masjidka weyn ee deegaanka ah iyadoo guddiga dhismaha masjidkan gacanta ku haya ay sheegeen in ay ka dhiman yihiin qaybo yar oo dayactir iyo sidoo kale dhammaystirka adeegyada muhiimka ah ee masjidku u baahan yahay. Dhismaha masjidkan oo ay ka qayb qaateen dad muxsiniin ah ayaa munaasabada xarig jarkiisa waxaa ka qayb galay culimo diin, dadka deegaanka oo isugu jira odayaal iyo sidoo kale maamulka deegaanka. Waa kuwan qaar ka mid ah bulshada deegaanka oo isugu jira guddiga dhismaha gacanta ku hayay iyo sidoo kale odayaasha deegaanka oo codsanaya in laga qayb qaato dhammaystirka qaybaha yar ee ka haray masjidka.
ilaahay marka subxaanahu wa tacaala ayaa noo suurtogeliyey ilaahaas ayaa mahad iskale marka koowaad ee xafladdeennan maanta aan joogno waa mid aan ku furayno masjidka almasjid ulhudaa ee masjidka jaamica ee fii madiinati albudbud ayaan ku furaynaa maadaama ilaahay uu noo suurtogeliya inaan dhammaystirno marka masjid markii la yidhaahdo ee dadka jiran sadaqadu way caafisaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii cudur ay qabaanna ilaahay inuu ku caafiyo caafimaad uu ku siiyo yaalo weli ka dhiman masjidka ayaa jira waxaa ka dhiman manaaraddii oo kale waxaa ka dhiman masjidka oo weli ka maqan musqulaha waxaa loogu talagalay masjidku inuu yeesho laba musqulood oo mid rag iyo mid dumar ah hal musqul uu leeyahay waa ka dhiman yihiin weli waxyaalaha dhiman bay ka mid yihiin masjidku ma goglana weli waa cusub ya waa sidii loo furay gogoshiisu waa dhiman tahay sidoo kale waxyaalo kaloo aad u badan ayaa ka dhiman oo ay ka mid tahay madrasadii oo kale barkaddii biyaha waxyaalahaasoo dhan insha allah waxaan rajaynaynaa dadka muxsiniintaah oo ilaahay wax siiyey qof kastaa wixii uu ku darsado asagay beri qiyaamo ka horraysaa
sii dadkii ka soo qayb qaatay masaajidka inuu meelto haddii khaasatan dadka gacanta ku hay guddiga horumarinta khayraadka ee deegaankan oo hogaaminaya sheekh muqaadir sheekh bashiir sheekh xuseen aad baa mahadsantihiin
iyo maanta waa kala duwan yahay sida annaguna aan ugu farxdaan ugu farxi doontaan masaajidka waxaa naloo sheegay lacag lix kun iyo shan boqol ah xor ma ahan weli masaajidku weli xor ma ahan waxaa lagu leeyahay lacag dayna dayn haddii lagu leeyahayna in laga bixiyo leenahay ha laga soo qayb gaato si dhistay oo maalkooda iyo xooggooda uga dhistay oo ka soo qayb qaadatay jisaaka allaha khayr ilaahay khayr ha siiyo waa u jeeddaan masaajidka maantu heerkuu marayo wakhti badan baa la geliyey juhdi baa la geliyey dhaqaalaha la geliyey waxaan leenahay ciddii wax gelisay oo xoog iyo xooloba gelisay jisaaka allaha khayr waxyaalaha ka dhiban masaajidka oo ay ka mid tahay gogoshu
sidaas inuu yahay masaajidka waa ujeedaan deegaanka budbud waxa uu ka mid yahay deegaanada suukuraya ee hoostaga degmada afar waaqo ee gobolka mudug waxaana masjidkan uu noqonayaa kii ugu horreeyey ee laga hirgeliyey deegaanka